kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadan doonnaa siduu ardaygu uga digtoonaan karaa caqabadaha soo wajihi kara xilliga kubiirista jaamacadda barnaamijka waxaa soo saaray halkanna idinkala socodsiin doona anigoo cabdicasiis rabbaaniya ibraahim cali ayaa farsameynaya soo dhowaada saaxiibayaal
caynul caafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigaoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli kusoo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynul caafiya waxaa ka mid a baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka waxaa inta badan toddobaadkan la furay guud ahaan goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha ardayda qaar ayaa bilaabay safarkooda waxbarasho ee jaamacadda waxaa jira arday durbe isdiiwaan gelisay jaamacadda kuwaa oo ku biiray takhasusyada ama kuliyadaha ay doonayaan haddaba waxaa jira culayso soo wajihi kara ardayga ku biiraya jaamacadda taas oo loo baahan yahay inuu ka sii haysto fahan guud oo arrintaasi ku saabsan waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajihi kara ardayga siduu uga gudbi karaa culayskaas ma jiraa waxyaabo aad muhiim u ah uusan ardaygu ku baraarugsanayn weydiimahaasi iyo kuwo kale waxaan hordhigay cabdulaahi sheekh bashaa'ir oo ka mid ah barayaasha soomaaliyeed cabdicasiis waa maadsan tahay su-aal fiican wey su-aashaas waa dhibaato inta badan soo wajahda caqabadahaasi ardayda dooranaya jaamacadaha ama kuliyad dooranaya si ay u qaataan digriga u qaataan aadayeena ardayda caqabadahaasi usoo wajahaan waxaan isleeyahay ra'yigayga waxaa looga hortegi karaa ardaygu marka hore ee uu dooranayo digriga uu dooranayo ama waxa uu doonayo inuu barto uu dooranayaay waxaa wanaagsan in ay tahay horta waxaasi marka ugu horeysa wax horta jira oo waddanka ka jira oo waxaa weeyaan aan laga heliyo waddankii waayo waa ko waxaa jira koorasyo aan laga helin waddanka dadkuna ay jeclaan lahayn inay bartaan in uu horta raadiyo bal in ay jirto jaamacad bixinaysa wixii uu isagu jeclaa intuuna go-aansan inuu tukala oo beddelkeeda inuu maaragtay galo arday way jiraan markaa intay galaan oy waxaa weeye doortaan kuliyad aan toodii ahayn galaan ka war hela in kuliyadaas jaamacad kale in waxaa weye wuxuu baranayay in jaamacad kale ay bixiso marka dambe ka war helo oo iskaga baxa sidoo kale waxaa jira arday maadada waxa ay baranayaan kolka hore ay baranayaan ku doorta hebel baa waxaan bartay hadda ka hor iyagoo kolkaa eegeyn waxaan adiga makaa lagu bixi kartaa oo waxaan waxaan dhawaan adiga maaragta aad aad xamili karta ma yahay sida maada aad ku fiican tahay oo kale kolkii iskuulkaad dhiganaysa waxyaabaha aad ku fiicnayd iyo waxyaabaha hore inaad eegto marka waxaa muhiima wuxuu wax laga lagu bixi kara inuu yahay kow wixii inuu jiro labo in waxaa weeye maaliyaed ahaan iyo awood ahaan dhowaan lacagtii inaad tahay waxaad iska bixin karto dhowaan intaad bilowdo aadan dhexda ku joojin karin oo kharash aan maaragtay u waayo oo kale iyo in waxyaaba badan dhinacyo badan laga eegay u baahan tahay arrintaas horta waxa weeyaan qofka horta waxaa la yidhi guga u kordhayaa waxaa fiican inuu wax ku kordhiyo xaggaraad ahaan iyo aqoon ahaan inuu wax ku kordhiyo waxaa jira marka dad guga u kordhiyey wakti u kordhiya uuna waxba akhlaaqdooda iyo habdhaqankooda uuna ka bedelin markuu ardaygu iskuul dhigan jiray waxa weeyaan habdhaqankii uu iskuulka ugu joogay iyo kan jaamacadda isku mid maaha qofku waa inuu isbedelaa uu waxa weeye iska dhigaa sidii nin jaamacad galay oo kale awal iskuul dhiganayay marka dhibaatada waxaa keenaa isleeyahay dhaqankii uu qofkani iskuulka ku joogay ayuu jaamacaddii la yimid sida baashaalkii oo kale iyo inaanu waxa weeyaan xillisi saarin taasaa marka inta badan keenta in ardaydu ay jaamacadaha waxa weeye ay ku feelgaroobaan maadooyinka ardayga kusoo laabta ee rekoorsaha loo yaqaana maya aad iyo aad a maadooyinka ardayda dib bay u koorseeyaan oo ardaygu waxaa dhacda in ardaydu maadadii ay dib u koorseeyaan oo galaasyada ka dambeeya ay la koorseeyaan haddii dee koorsahana inuu dib u koorseeyana waxaa keenay dadaal la-aan hore oo jirtay iyo inuu kolka hore ka gaabiyey marka caqabad walba waxay u baahan tahay kolka hore in laga sii fikiro inta aanay iman marka taas waxay looga hortegi karaa kolka hore inuu ardaygu la yimaado dadaal dheeri ah iyo inuu iska ilaaliyo inaan waxba ku soo noqon dadaalkeedii la yimaado waxay yimaadaba ardaygunbaa ka mas-uula hadday noqoto inuu dhaco iyo hadday noqoto inuu baaso waxa weeyaan waxay ku xidhan tahay dadaalkiisa iyo habka uu wajaho barashada inta uu joogo jaamacadda taas waxaan ka odhanayaa way jirtaa arrintaas way jirtaa oo waddankan waxa weeye ardayda waxa wax lagu baraa jaamacadaha waa luqadda ingiriishka weeye luqadda ingiriishkuna run ahaantii maadaama wixii luqaddii aad wax ku baranaysay tahay inkastoo ay ka habboonayd waddan walba inuu afkiisa wax ku barto ay wanaagsanayd haddana ardayda waxa weeyaan inta badan ingiriishka way ku liitaan waxaa u wanaagsan ardaydu inay iska dhisaan luqaddaas inta aanay jaamacadda gelin ka hor waxaa jira xilliga hore ee iskuulka maaragtay subaxii ee iskuulka la baranayo galbihii bay ardayda waa wanaagsanay isdhisaan oo waxa weeye wixii ay noqon lahaayeen iska sii dhigaan inta aanay jaamacadba gaarin tusaalahaan waxaad arkaysaa arday dugsi sare ah oo waxa weeye isku magacaabaya doctor hebel ama doctor sehebelaayo iyadoo sii hiigsanaysa waxa ay noqon lahayd wiilku uu sii hiigsanayo wuxuu noqon lahaa sida injineer hebel oo kale iyo marka waxay u baahan tahay waxaad noqonayso in lasii jilo oo lasii matelo waxaad noqon lahayd aqoonteediina aad sii yeerato xirfado yaroo iyagu dadka caawiyaan dadka buqaanka aad duraan oo dawa siiyaan farmashiyo xaafadaha kasii shaqeeyaan iyadoo xirfadahoodii wax uga bilaaban tahay oo koorsooyin yaryaroo caafimaada ay qaateen ayay jaamacadda tegayaan marka qofka marka waxa uu baranayo waxaa muhiima inuu ka haysto waxaa weeye fikrad intaanu jaamacadda bilaabinba iyo horta waxaa weeyaan way jirtaa caqabadaasi way jiri jirtay laakiin waayadan dambe dadka teknolojiyadda iyo waxyaaba badan baa fudubaaday dadku waxay hadda isticmaalaan waxa la yidhahdo chat g p t waxa la yidhahdo kaas oo kuu sahlaya wixii aad diyaaran lahayd inaad si fudud isaga u weydiiso marka waxaan kula talin lahaa dadka ay ku adag tahay in ay research sameeyaan in ay adeegsadaan abkaas oo ay isticmaalaan abkaas waxyaaba badan buu u faa'iideeyaa ardayda hadda xilligan jaamacadaha maaragtay wax ka barata kolkii hore dhib badan baa lagu qabay cilmi baadhista waxaa loo gei jiray dad aada u yaqaan cilmi baadhista kolkii qofku cilmi baadhista samayn kari waayo kuwaasoo ka caawin jiray inay cilmi baadhis sameeyaan oo meelaha qaar lacag baaba lagu bixin jiray inkastoo ay u wanaagsan tahay qofku khibrad ahaan iyo aqoon ahaan inuu isagoo cilmi baadhista barto oo sida cilmibaadhista loo sameeyo intuu barto dabeedna raadiyo hadda applicationka google google waxaa softwareka loo yaqaano kolkii wax laga raadinayo waxaa laga yaabaa in hal macluumaad oo weydiistay inaad meelo kala duwan aad ka hesho xogtiisa marka ay dhibaato kugu noqoto dadka wax ka raadinaya meeshaas googleka laakiin chat g p t-ga hal kol ood wax weydiisay ayuu jawaabta dhinku siinayaa marka dadka ay ku adag tahay kaas inay iska isticmaalaan baan maaragtay yaan ku baraarujinayaa wuxuu uga sii duwan yahay meeshan googleka mawduuca adiga aad deysay tusaalehaan dad badan baa wax ka qoray oo xog kala duwan buu kuu geynayaa halka markaas markuu xogta kala duwan kuu geynayo inba meel baad ka kabbay noqonaysaa marka dhawaan xogtaadii oo meelo kala duwan inaad ka soo qaadatay ayaa noqonaysaa marka oo aad ku rafaaday laakiin meeshan chat g p t-ga la yihahdaa waxay samaynaysaa su-aalihii markaad weydiiso iyada ayaa saitiskii iyo meelihii lasoo dhigay oo dhan xogta ka soo qaadaysa iyada oo kuu wada raacanaysa mid walba meesha ay kasoo dhigatay hawshaana iyadu qabanaysaa waxaad moodaaba in waxbaba adoo aadan ku darsanaynba hawsha waxa dhan buu u qabanaya chat g p t waayahay marka waxaas waxaa chat g p t waxyaabaha aan kula yaaba waxaa ka mid ah hadda imtixaan baa artaa inaad diyaariso jaamacadda kadibna ciwaanada aad ka diyaarinaysa imtixaanka ubabagelinaysaa wixii marka imtixaanka isagaa baarti baarti kuu samaynaya saxaya khaladkii wixii dhibcihii buu saarayaa bes waaba daabacanaysaa unba waxay tahay dee waxaadan aqoon inaad istiraado waa taqaanaa lagu moodo waxaanan ahayn markii mar walba waxa weeyaan wax lagu diro aad horey ka keento aqoontaas iyo waxaas waxaa weeye teknolojiyaddu ay fududaysay awal dadka baran jiray oo ku rafaadi jiray ma garata marka dee waxaan waxaa weeyaan internetkii waxaa laga yaaba inaanu saa u jirin oo dhowaan la isuga baahdo hadduu internetka la waayo oo kale ka soo qaad lagaana lagaagana baahan yahay waxaa weeye cilmibaadhis dhowaan marka way ku adkaanaysaa marka dadka waxaa weeye barnaamijkaas isticmaala inta caqabadu ilaahi waa intaa laakiin inta internet la haysto chat g p t na la haysto way fudud tahay in la sameeyo cilmibaadhistaas iyo manhajkan waxaa weeye hadda waxbarashada ardayda inta badan dugsiyada waad aragtay oo ma lahan cilmi baarisyo iyo waxaa weye waddanku ma laha waxyaaba sida practicalka oo kale waxyaaba badan oo ardayda loola rabay in ay iskuullada si fiican ugu bartaan ayaa waxaa weeye theory ahaan ugu qaataan marka waxaa fiicnaan lahayd marka in lagu soo daro marka caqabadda waxaa weeye waxaas waxyaaba badan oo la rabay in ay wax ka bartaan oo adduunka hadda waxaa weeye cilmibaarsa ardayda way sameeyaan dugsiga sare ah way sameeyaan marka caqabadda marka waxa keena waxaa weeye inaga kama jirto ardayda cilmibaaris iyo waxa ma sameeyaan presentation way soo jeediyaan oo waxa weeye waa la yidhaahdaa soo jeediya cashirkaas oo aan hebel iyo hebel baa ku qoran laakiin cilmibaaristaas waa loo baahan yahay way maqan tahay waxaan isleeyahay wax badan ardaygu isagoo og oo wax badan u baxsan yahay ayuu waxaa weeyaan ayuu imaan lahaa jaamacadda ayuu imaan lahaa isagoo wax badan u baxsan yihiin meelo yar yar oo xogta lagu yar sheegayo oo maaragtay sida buwaagta foonfoorka oo kale aan ku arkay way jiraan uu leeyahay qorista sahanka isagoo markaa ula jeeda cilmibaadhista marka qaabka ardaydu marka ay ay maaragtay sidii la rabay uma sii faahfaahsano oo de waxa weeye ciwaano baa loo sameeyey qaabka saanka loo qorayo laakiin waxaa muuqata in aqoontaa ka sii wanaagsan ama qormo intaa ka badan oo faahfaahsan ardayda laga siiyo cilmibaarista buuggaas waa kii hadda aynu sheegaynay un hadda sheegaynay waa cilmibaaristii uun cilmibaaristaas unba waxa weeye ciwaankaas waxa weeye uu ardaygu dooranayo unbuu ka fikirayaa inta badanna ciwaanada ardaygu ay ka fikiraan marka hore ee layidhaha ciwaan keensada ayaa waxay keentaa in ciwaankiisu ciwaan adag noqdo oo dhib ku tahay in xogtiisa la helo iyo ciwaan xogtiisa la heli karo ayay markaa inta badan noqotaa marka ciwaano marka intaadan u geyn macalinka iyo ciwaanada waxaa weeye kuu kala doorayay ayaa waxaa wanaagsan dhowrta ciwaana aad u geenaysaa inay yihiin kuwo xog badan laga helayo inay yihiin kolka hore markaad soo ogaato markaad ogaato inaa xog badan ciwaanadan laga helayo ciwaankana horey aanu u bixin oo ciwaanadii jaamacadda ka baxay aanu ku jirin kadib dhowrta ciwaanaad u geyso ayaa kolkaa mid ka mid a macalinku kuu dooraya kuliya kan soo diyaari kolkaa way fuubaanaysaa way fuubaanaysaa markaa in dee ciwaanadii xogtoodii markaa la helo ugu dambeyntii fariintan u diraya waxay tahay ardayda in waxbarashada iyo wax ay baranayaan ay horta jecel yihiin inay wax bartaan jacayl waa inuu jiro rabitaan waa inuu jiro marka haddii aanan rabitaan jirin oo qofku waxaan waxaan uu baranayo uu u baranayo nin hebel iyo hebel baa waxaan galaya laka dabagala ama dad intay ku caadiyaan dhahaan niyo maadada annagaa baranay shaqaa lagu helaa waxa weeye taa baro inaanu saa u gelin uu u galo niyo waxa weeyaan wixii maka lagu bixi kartaa oo waxa weye dhamaan haddaad waxaan bilowdo waxay waxaa baran karto oo ku anfacaya ma yihiin adiga aad ka lagu bixi karto oo aad fahmi karto inuu sidaa u galo waa sax oo way jirtaa ma-adooyinka la baranayo furus inay wadanka ka jiraan qaarkood oo ninkii da hadda waxaa soo dhameeyo meeshuu tegi lahaa iyo inay dadka qaarkood ay u muuqato ama qaar lagu yidhaahdo niyo anaa shaqo ku siinaya waxaa soo baro oo looba diraba marka siday noqotoba waxa aad baranaysaay ha noqdo waxa aad ka lagu bixi karto ilaahayna aad tala saarato sidaana waxaa weeye aad dadaal zaa-idana aad la timaado oo boqol kiiba boqola sidaana aad waxa weye ku wajahdo ilaahayna hoftooda ayaan leenahay ardayda waxaa weeye waxbarashada maaragta ku jirta barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis
moodalkii electronic ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyey oo meel qura isku keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan faranjiyeero mug weyn iyo khasaalidihii la mahdiyo marna aan laga maarmin kuu karko ka sii mudan waxaa kaa maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxyaabaha aad ka helayso waxaa ka mid a mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida t b b iyo t c l oo ah kuwa safe energy wakhti badanna ku haynaya waxaad kale ood shirkadaha ka helaysaa faranjiyeerada subernational iyo t c l nuucyadooda kala duwan tayadoodana laysku hadlayn karo sidoo kale shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay kuu diyaariyeen khasaaladihii ugu dambeeyey oo casri ah isaguna jira subernational iyo t c l waana kuwo automatic iyo manual ah waxaa intaasi dheer kuukarada subernational oo ka kooban yaryar iyo waaweyn iyo weliba dhalooyinka tifiyada oo kala jaad ah shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay ku yaalaan suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahin intaa dheeriya kala xiriir eber lixal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow ama eber lixal lix lixdan iyo lix afartan siddeetan iyo siddeed
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-dooda u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alfabeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis social iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasilka sideedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabis shan shahaado shahaadada koowaad waa tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزي من سعى لخدمة القرآن
Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa malik wa wa wa malik wa wa malik wa wa malik wa wa malik wa wa malik wa admigo moog marinka toosan kii u maleeye admigo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya nolosha helay miftaaxi cilmigama muulaya nolosha helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye agar la'aan maatiyo waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan maatiyo waayeel manfaciisu deeqo maakii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan maakii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo a idiin soo saaray halkanna idinkala socodsiinayay anigoo rabaaniya tan iyo intaanu ku kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana allah
murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmee